bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad kaga jirta halkani waa madasha sigisti oo aalaaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaaliya wararkaa lagu kala qaata waxaana ku kulmo qurba joogta soomaalida waxaa maanta madasha marti inoogu ah madaxweynihii hore ee khaatumo maxamed yuusuf jaamac indhasheel oo aanu kala hadlayno magaalada nairobi isagoo ku sugan madaxweyne kusoo dhawow madasha lixdanka bismillah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed ilaahay baa mahad leh marka hore waxaan mahadnaq u jeedinayaa qoladiina madasha soo abaabushay ka shaqaysa ee danaynaysa inay joogto uga dhigto bulshada soomaaliyeed inay wacyigelintiisa danaha soomaaliyeed hadba wixii markaa taagan ay ku wacyigeliso waxaan gaar ahaan hadibidkeeda leeyahay farxaanka axmed farxaan ay wareysanaya iyo ninka la yidhaahdo asad oo aniga iminka soo xidhiistayd haddanka iguma horeysa madasha aan dhowr jeer arkay dadaalka uu ka sameynaya hadibidkeeda leeyahay wacyigelinta bulshada soomaaliyeed inuu inuu door ka qaato dhegeystayaasha waan salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu baan idin leeyahay waan idin mahad celinaya waan ka baxay waad mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waan idin salaameynaa insha allahu tacala wareysiga maanta wuxuu dhex mari doonaa madaxweyne hore khaatimo maxamed yuusuf jaamac indhasheel waxaa idin wareysan doona aniga oo ah farxaan axmed nuur halkanina waa madasha lixdanka oo alaaba lagu falanqeeyo siyaasada soomaalida madaxweyne waxaad nooga warantaa su-aasha ugu horeysa bal guud ahaan siyaasada soomaaliya intaanu ka warhayno xamar baad ku sugnayd nairobi waad joogtay ilaa khaatumo gebi ahaan gebi dhacleyntan siyaasada soomaaliya iyo doorashooyinkii iyo xaalku halku marayo si kooban nooga war waxaan marka hore ka cudur daaranaya haddii bidkeli xabeeb ay hayso oo maxay ahaatay saddex maalmood baanu shir maratoona galay codkaygu haddii uu idin deeqi waayo waa idinka raalli gelinayaa marka hore haddaan jawaabta usoo noqdo xamar iyo barnaamijka siyaasadeed ee yaalla hadibidkeeda leeyahay ma fadhiyo markaan run ka hadlo laakiin aan mid idin sheege dalkan burbur baa ku dhacay dhinac kasta saameeyey siyaasadii saameeyey oo noloshii ijtimaaciga ahaa saameeyey oo maxay ahayd nabadgelyadii saameeyey markaa dib u soo celintiisu haddii midkeeda leeyahay wax maxay ahayd jslagdan markiiba ku dhamaanaysa ma aha waynu daalaadhacaynaynaa dad badan oo caalamka ahoo u dhaqmaya daadida nin baa kula dedayay daalla kaa badine iyaguna way jiraan aan doonahayn inaad heshana dynamidkaada way jiraan marka caqabado badani way jiraan laakiin in maxay ahaatay ku talagalka markii hore inkastoo anigu berigii horeba maxamed haan aan arkayay afar sanadood gudahood inay soomaaliya ugu diyaar garoobaynin one man one vote masala haddii alla kuusaba ogol yahay hadday afar sano dib u dhacday waa afar sano oo dambe oo keliya hadday dib u dhacday anigu alxamdulilahi baan taagnahay iminkana in wax la doorto haddii midkeeda leeyahay waa lagaba maarmaan wejigii ama qaabkii ay ka fursan weydaba mar haddii aan doorasho codihii oo xalaalihii ayan jirin iminkana waxaan u malaynayaa aniga fikirkayga welima maqal baak rasmiya oo soo baxay laakiin waxaan u malaynayaa labaatanka august doorasho baarlaman oo iminka sida inoo muuqato dee labaatan casho inaga xigtaa ama shan iyo labaatan casho markaad aragto qaabka diyaargarowga uu taagan yahay inayan suuragal ahayn kolleyba inay couple of months dib u dhacayso waa ama bil ha ahaatee ama laba ha ahaatee haddii bil hadday sanadkan gudihiisa kusoo gabagabowda anigu alxamdulilahi baan taagnahay waxa ciyaaraya ee maxay ahaatay aad staknahayna maxay ahaatay maaha soomaalida keliya waxa ama dib u dhaca ama hore udhaca dhigayaye waxa weyan stakeholderiska oo dhan ajanibi ha ahaadeen dhaqaalihii shirka lagu qabqabin lahaa ha ahaado ha ahaado cuqulyaha kale dalaynaya ha ahaado innaga gudaheena oo aan diyaar ahayn ama formationkii muxuu ahaa stateska oo aan wada dhammaanin ama haddii didkeeda leeyahay beelihii haddii layidhi wax lagu qaybsado beelaha qaarkood beelo kale loo xambaaray haddii didkeeda leeyahay waxay ay lahaayeen waxyaabahaasoo dhan baa contribute garaynaya in aan weli maxay ahayd labaatanka ogus inayan suurtagal ahayn in wax qabsoomaan laakiin hadday sanadka gudihiisa ku dhamaadaan anigu waa ku qanacsana
aad baad umahadsan tahay waa jawaab waa fiican umalaynaya haddaan hore ugu sii socdo su-aalahaygii mudan madaxweyne waxaa jira shirkan adna aad carab ku dhufatay shalayna qodobadaad ka soo saarteen ee khaatimo uga socda nairobi muxuu ku saabsan yahay shirkani yaa soo xaadiray
wuxuu ku saabsan yahay shirka kani haddii alla kuusama ogol yahay organisation iyo institution kasta oo jira oo weerab caalamka oo dhami haddii midkii leeyahay shirar maalmeed iyo howlqabad maalmeed iyo kuwo biiriyoodik ah oo hadba xilli la qabto haddii midkeed leeyahay way jiraan kuwa la qabtoo duruufo kaa duruufo gaar oo markaa abuurmay ay keenaan waa jira shirkan wuxuu ku saabsanaa xaaladda khaatuma haysataa aad bay u adag tahay aad bay u cakiran tahay amnigii maxay ahaaytay siyaasadii deegaanka khaatumo dad ahaan iyo siyaasad ahaan iyo dhul ahaanba culays fara badan oo aan meel kale oo soomaaliya leedahay oo uu saaran yahay uuse aysan jirin baa fuushan waxaa kale oo jirta xilli maxay ahayd kala guur oo transitional ah oo geedi kale ama meel kale ama qaab kale ay rabto ummadda soomaaliyeed inay u guurto dowladdii hore xilligeedii baa soo gabagaba ah mid cusub baa samaysmaysa representations baa dee jira maxay ahayd haddii alla kuusaba ogol yahay dib loogu celiyey aadan axsaab laga soo gelayni laga soo gelaya qabiilkii laga soo gelayo muxuu ahaa waana la wada socoteen oo xayraqida soomaali meela joogtaba maxaati meel lama wada joogno warna iskuma seegane in deegaanka khaatumo haddii bidkeeda leeyahay waxyaabaha aada u dhibta badanna jira ay tahay haddii bidkeeda leeyahay in taladoodii siyaasiga ahaydna meelo kale la saaray marka waxyaabahaas oo dhan ba keenay inaanu haddii bidkeeda shirkan qabanno oo aanu haddii bidkeeda leeyahay bal sida aanu xaajooyinka ugu jihneen aanu maxay ahayd ka baaraan degno waad mahadsantahay yaad nooga carabaabi kartaa ama nooga sheegi kartaa dadkii soo xaadiray shirkan markii adiga lagaa yimaado waxaan umalaynaya haddii bidkeeda t v-yada haddaad daawateen dadka waa arki lahaydeene shirka waxaa jeergaraynay adugu magacyada xitaa wada garan maayo dadka meesha kasoo xaadiray haddaan magaca garanayan imika si aan u wada sheegaya garan maayo haddii aan dhowr qof magacaabo odayaal qurba jooga oo maxay ahaytay oday abshir cawal cabdidiif uu kamid yahay oo loo jeergaraynayay shirka muxuu ahaa odayaashii hore ee g sigiska loola jiray qayb kamid a maxay ahaytay golaha xukuumadda khaatumo qayb kamid a guddiyada maxay ahaytay k d o ama forumka laftigiisa qaybo kamid a haddii bikleeyahay khaatuma forum iyo k d o haddii bika leeyahay guddiyadeeda madaxdooda qayb kamid a oo guddoomiyihii guud iyo muxuu ahaa minnesota gudoomiyaheedii iyo sweden guddoomiyaheedii iyo haddii alla kuusama ogol yahay xubno xildhibaano oo federaalka ku jiraa joogay waxaa joogay mas-uuliyiin kaloo dowladda federaalka ah ka tirsan waxaa joogay haddii bidkeeda leeyahay jaaliyadaha haddaan dib ugu noqdo waxaa kamid ahay tii nairobi waxaa joogay haddii alla kuusama ogol yahay ururada bulshada dad kale oo kamid oo masalayay marka haddii bidkeeda waa lagu dhamaa beesha waad mahadsantahay si wanaagsan baanu fahanay aadna kaaga mahad celinayna dhegeystayaaalkaad weli nagala socotaan waa madasha sigisti oo alaaba lagu falanqeeya siyaasadaha soomaaliya maanta waxaa marti nooga madaxweynihii hore khaatumo maxamed yuusuf jaamac indhasheel haddaan hore ugu sii socdo su-aal kale mudan madaxweyne qodobaad shalay soo saartay sagaal qodob ah madashana waa laga akhriyey warbaahinta soomaalidana waa loo qaybiyey dadku marka qaar badan baa confuse ka qaaday waxay yidhahdeen ma maamulkii khaatumaa soo saaray ma mujtamacii khaatumo bulshadiibaa yaa soo saaray qodobadan maamulkiise sida carab baabtay xubnaha nagala joogay baa tiri waayo qaar baa isweydiinayay madaxweynihii ma joogin baarlamaankii ma joogin madaxweyne ku-xigeenkii ma joogin yaa ribersed garaynayay dowladii khaatumo yaa la odhan karaa baa soo saaray qodobadan qodobadan waxaa soo saaray dadkii madasha yimid ee madashan wada tashi haddii bidkeeda leeyahay joogada qodobada soo saaray saan hore idinku sheegay xukuumadda khaatumo ma aha madaxweyne iyo ku-xigeen iyo guddoomiye baarlamaan ma aha xukuumadda khaatumo de way ballaaranta wasiiray leedahay oo waxay leedahay haddii bidkeeda leeyahay muxuu ahaa maxay ahatay de qaybo kale oo kala duwan qola xukuumadda madaxdeeda sare ma aha waxaynu hadda jir isku confuse garaynaa maamul meel ka jira waxaynu u naqaanaa u ninka u sarreeyo uuna haddii bidkeedale inuu uguna horeeyo uguna dambeeyo isagu marka wasiiro wasiiro ka tirsan waxaa joogay oo dowladda wakiil uga ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada arrimaha federaalka ayaa joogay haddii bidkeeda leeyahay oo wasiir cabdikariim faarax dhacyo la yidhaahdo isagaa wakiil uga ahaa waxa soo saaray qodobadan aad sheegaysaana waa dadkii madasha isugu yimid markii aanu gabagabaynay ee baaqii soo saaray dowladda waa la hadalay madaxweynaha ku-xigeenkiisa ra-iisul baarlamaanka iyo wasiirada iyo xubno kale oo golaha fulinta maxay ahayd haddii alla kuusama golyahay baarlamaanka ka tirsan iyagoo meeshooda fadhiyaanu la hadalay waan u akrinay waxay qa- isla aanu isla qaadan xadiidkay leeyahay in ay lagu waafaqsan yihiin qaabka kan xadiidkeeda leeyahay muxuu ahaa markii hore ay shirku soconayeen dee iyagaaba representation lahaa oo cid soo dirsaday markan dambe go-aamadii soo baxayna waa xadiidkeeda leeyahay muxuu ahaa checklistki waa isla agni waa isla wada waafaqan xadiidkay leeyahay waad mahadsan tahay si waxaan baan ufahanaan umalaynayaa jawaabta haddii mid kale stil waxaan ku dhex jirnaa arrimihii shirkii ka socday wadatashiga khaatimo uga socday magaalada nairobi ee adiguna aad qeybta ka ahayd qodobo sagaala baad soo saarteen qaarkood ma cusbayn oo qodobo aalaaba soomaalidu ay maqlaan ama sharad ka soo saaran ba ah laakiin laba saddex qodob haddaan kasoo qaato oo dadku ay aada u qaadaa dhigayeen ilaa shalay toole waxaa ka mid ahaa cid kasta oo danaha khaatimo galaan waanu kala hadlaynaa maxaad uga golahaydeen qodobka
adaan su-aal kugu soo celinayaa farxaalow hadday cidi dan kaa gasho sidaad yeeli waxa weeyaan sidaad yeelaysaa caqliga saliimka ina tusaya waxa weeyaan hadday cidii dani kaa gashay daabaad ula wada xaajootay inaad samaysato waxaan idiin she- aan aan aan aan maxay ahayd israacsado haddii su-aashan ku weydiiyey anaa dib uga jawaabe haddii alla kuusama ogol yahay waxaad la socotaan deegaanka khaatimo goo ahaanna in cidi booftay wuxuu ku booftay weliba iminka ay ka wada haddii midkeeda leeya inay tiraahdo doorashooyin iyo waxbaanu ka diiwaan gelinaynaa iyo doorashooyin baanu ku qabanaynaa waxaad ka warqabtaan deegaanka khaatimo taladiisii siyaasiga ahayd masiiriga ahayd inaan khaatimo hogaankeeda siyaasiga ah loo gacan gelin loo gacan geliyey haddii midkeeda leeya hadda iyadoo weliba la yidhi beelo soomaaliyeed baa wax lagu qaybsanaya in beelo kale dhakada laga saaray ornusaana kuwa dhufta carabka puntland aasaaskeedii haddii alla kuusama ogol yahay beesha khaatumo hadibkeeda solia sanagii caydinta lafdhabar bay ka ahayd aasaaskeedii iyo jiritaankeedii laakiin anoo aan tafaasiil ku noqonaynin labada kun iyo laba iyo tobankii waa tii la yidhi intay isugu yimaadeen talix isugu yimaadeen oo adigu aada joogtay farxaano la yidhi haddii midkeeda leeyahay maamulka gaarka ah intay shiikh iyo shariif iyo ilaawo iyo luglawaba isugu yimaadeen waa kuwii anagu waxaasaanu samaysanay iyadoo ay taasi jirtaa waxaa iminka lasoo dhigay la yidhi sagaashan iyo sideeddii ciddii wada samaysatay taladeeda siyaasigii waxay ka go-aysaa haddii alla kuusama ogol yahay galoobay ka go-aysaa waxaa kale oo jirta beesha federaalka iyo tan caalamka midna inuusan haddii midkeeda leeyahay baaqyadayadii iyo qaybadayadii iyo maxay ahayd beesha federaalka iyaan odhan xukuumadda federaalka inuusan haddii midkeeda leeyahay dhagjala qusin marka inaanu la xaajoono af ama ha ahaato ama hadday ka fursan weydo adin ha ahaatee ciddii dana naga dhexaysa inaanu wada xaajoonno qaabkaanu ku wada xaajoonanaba dee waa mid noo furan waad mahadsan tahay aad iyo aad si wacan baanu fahanay waana jawaab waafiya waxa weeye qodobada kale oo dadku ay isha sida gaarka ugu hayeen waxaa ka mid ahaa arrin aan hore looga baran inuu kasoo baxo shirka khaatim oo kale waayo waxaa la arki jiray iyadoo la yidhaahdo dhaqaale ha la ururiyo dadka ha la mideeyo shir ha lagu baaqo arrimaha caynkaasa ha loo diyaar garoobo doorashada ka qabsoomi doonta dhammaadka sanadkan waddanka soomaaliya reer khaatima ha u diyaar garoobeen dad badan baa macnaha aaraha kala duwan ama aidiyooyin kala duwan arrintan ka bixiyay ama fasiraado kala duwan baa lagu fasiray muxuu ahaa qodobkan ku cusub saaxaddan saxaafadda soomaalida ee aada soo saartee shalay iyo dee anigu haddii midka leeyahay su-aasha runtii waan la yaabana waxaanu la yaabanahay haddii midka leeyahay saynu wada ogsoonahay soomaaliya maxay ahaaytay inay haddii midkeeda leeyahay doorasho gasho oo dawlad dhisato oo heer dowlad goboleedyo iyo heer federaalba ay haddii midkeeda leeyahay may dowlad goboleedyo yaan odhanin dowlad goboleedyada structurekoodii wuu jiraa laakiin baarlamanadan kasoo gelaya haddii midkeeda leeyahay ee dowlad goboleedyada ka imanaya iyo dowladdii dhexe federaalka ahaydba in muxuu ahaa in la dhisaa jirta iyo lahaanna sidan aan kuu sheegay tacaddi baa lagu sameeyey haddii midkeeda leeyahay waxaa la yidhi idinka oo maxay ahayd haddii midkeeda leeyahay beesha degaanka loo yaqaano khaatumo la yidhaahdo haddii maamulkii maamulka khaatumo weli lagu soo lahay dowladda federaalka haddii midkeeda leeyahay diidda inay aqoonsato weji beeleedna waxbaa lagu qaybinayaa baa layidhi marka waxaanu taagannahay annaga oo qofka kan macnihiisu uu yahay haddii layidhi waa wax beele ay qaybsanayaan wax kan waxaanu aanu ognahay aynu wada ognahay in beel weliba iskeed haddii midkeeda leeyahay ee waxeeda inay uga tashato misaalaan ku siinaya waxaa jira baarlamanka federaalka lasoo dooranayo meelaha soomaaliyeed qaar ka mid a shaksiyaad hal shaksi oo keliya oo yidhi anigu baarlaman baa kasoo gelaya oo beeshii sii yidhi haddii alla kuusan ogolaya meeshii ay ku qabsan lahayd shirka kasoo dhaadhiciyey intuu diiday oo yidhi aniga waxaa laygu qabanayaa meel heblaayo aniga jili jifilayna waxay igu qabanaysaa meel heblaayo soona garati maaha marka mar haddii wixii aanu mudnayna la marin waayey inaanu haddii markay leeyahay haddaanu beesha ka nahay u diyaar garoodo sidii aan haddaanu faraha ka laabano aanu nidhaahno haddii markay leeyahay maxay ahayd waxaweydayn ka qayb qaadana ama ciddii wax soo magacaabanaysaa baa iska soo magacaabatay haddii markay leeyahay aynu faraha ka laabano iska aamusno annagu waxaanu ka door bidnay inaanu ku dhiidino oo maxay ahayd haddii markay leeyahay sifihii kaste aanu dadka noo masalaya dawladda dhexe mar haddii anaga dawladda iyadii noo gaarkahay la aqoonsan waayey inaanu mid annaga nimasano aanu soo xulano inay ahaato qaabka laga hadlaya waa qaabka waanu isimnadayada ugu baaqayna waanu kuwa wax soo dooranaya kontonka qofa ugu baaqayna waanu cuqaasha kontonka qof soo xulaya ugu baaqayna waanu ugu baaqaynaa ninkii kasta ee hunguri ka hayo inuu haddii ninka leeyahay tartanada ka qayb galo waa ka baxay waad mahadsan tahay waa jawaab waafiya wey halkayd nagala socotaan weli waa madasha sigisti maanta waxaa marti noogu ah madaxweynihii hore khaatumo maxamed yuusuf jaamac indhasheen isla su-aashii weeye dhinac kale aan kaga imaanto maxaad ugu jawaabi lahayd madaxweyne mudane dadka qaba ama markay qaadaa dhigayaan fikradaha noocan oo kale sidan u dhigaya khaatumo ereygan iminkaa sarraxday waxay ugadan leedahay musharax bay wataanoo sanadka xagga sare ay taargidsanayaan sidee bay suuragal u tahay iyagoo aan maamul goboleed lahayn xagga sare inay taargidsadaan iyo kuwa odhanaya arrinkan wuu isku xidhan yahay dadka waan la hadlaynaa iyo doorashada ha loo diyaar garoobo way isku xidhan yaho waxay khaatumo isugu geynayaan awoodoodii halkii awal ay khaatumo iyo maamul goboleedka saari jireen inay soomaaliya ku hogaamiyaan
soomaaliya inaanu hogaamin xaq baanu u leenahay waayo waxaanu nahay sooma waxaanu nahay soomaali baanu nahay weliba soomaali ku dhiban soo jiritaanka soomaalinimada horey ugu soo baaba'day haddii midkeeda leeyahay oo la og yahay halgankii daraawiisheed inta ay haddii midkeeda leeyahay dhib iyo iyo maxay ahayd dhimashadii dhiigba usoo usoo ay ula soo kulmeen iminkana laftigeedana tii aanu ugu jirno haddii midkeeda leeyahay maxay ahayd marka inaanu inaanu doo inaanu doono shagada u sarreysa haddii midkeeda leeyahay hoggaanka soomaaliyeed horta xaq baanu u leenahay laakiin qabashada shirkayaga kani ma ahayn mid u jeeda inaanu haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa aanu candidate maxay ahayd madaxweynenimo u tartama inaanu haddii midkeeda leeyahay aanu isugu nimid madaxweyne qofka u tartamaya ee beesha sool iyo sanaag iyo cayndayta ka soo jeeda waa shaksi taageero dadkiisa wuu uga bahanyayo ummadda soomaaliyeed oo dhanba hawsha waanu meesha ku gorfaynayni waxay ahayd wax danta khaatuma aad baad umahadsan tahay guddiyaad magacawdeen shalay sheegay koob iyo labaatan xubnood inay yihiin oo iyaguna guddiyo usii kala bixi doono shaqadooda maxay noqonaysaa
waxay noqonaysaa saddex guddi bay u kala baxeen saddex guddi baanu iyo koob iyo labaatankii guddi loosii kala qaybiyey guddi waxaa la qaabilsiiyey inuu la yimaado barnaamij cusub oo xoreyneed iyo sidii maamulka xukuumadda loo tayeyn lahaa guddina waxaa haddii midkeeda leeyahay loo xil saaray in uu turxaan bixinta iyo isu soo dhaweynta beesha reer khaatumo guud ahaan iyo maxay ahayd wixii loo arko in lagama maarmaan ay tahay wada xaajood cid kale lala galaa markay habboonaato iyo haddii aanu aragno in maxay ahayd ciddaasi iyada laftigeedu ay danaynayso haddii midkale wada xaajoodka markay habboonaato iyadana inay galaano barnaamijka iyaduna inay soo soo breakdown kusoo sameeyaan qolana waxaa loo diray barnaamijkan maxay ahayd transitionalka ah dawladda xildhibaano lagu soo dooranayo ee dawlad cusub lagu soo dhisayo ee haddii midkale leeyahay madaxweyne lagu dooranayo sidii ay maxay ahayday waa la niglet gareeyey aan markiina ku celiye muxuu ahaa maxay ahayday beesha khaatimo waa la niglet gare gabagabadiina waynu joognaa barnaamijka halkaad weli nagala socotaana waa madasha sigisti waxaana maanta barti noogu ah madaxweyne hore khaatimo mudane maxamed yuusuf jaamac indhasheer oo khadka telefoonka kaga jira magaalada nairobi su-aal baa kasoo dhex baxaysa su-aalahan guddiyada waxaa kamid ah qayb kamid a waxaa tiri waxaa loogu talagalay maamulka inay tayeeyaan dib u xoreyn iyo tayeyn iyo midayn arrin caynkaas xukuumaddii miyaad casisheen xukuumadda arrimaha u xil saarnayd tayeynta dadka midaynta xoreynta iyo wixii la mida xukuumaddii aaway xukuumadda intayna nairobi isugu timi marka hore maanan dooran farxaanow bulshada reer khaatumaa dooratay wakti baa la siiyey hawshoodii bay wadaan laakiin waxay ahaaytay duruufaha jira awgood annagu waxaanu soo jeedinay afkaar barnaamijyaanu soo jeedinay barnaamijyadaana dhigta maxay ahaaytay haddii alla kuusaba ogol yahay marjaca u ah ee ay ku noqonaysaa waxa weeye waa maxay ahayd waa xukuumadda soo waran garateen maaha barnaamij baanu soo samaynaynaa marka barnaamijyada aanu soo abaabulnaa haddii midkeedu leeyahay ee ka soo shaqaynaa ilaa annaguba dadkii ay xukuumaddu adeegsanaysay maskaxdii ay adeegsanaysay baanu nahay haddii alla kuusaba ogol yahay iyadaa lagu celinayaa maaha in qalab lagu sameeyey iyadu o okay waa tilwida xukuumadda xukuumaddaan dhex marinaya aad iyo aad baan u garan waxaa jirta shir dhowaan lagu qabtay geergamadiina waynu joognay madana madaxweyne magaalada awrboogays oo halkaa la yidhi waxaa lagu kala saxday somaliland iyo deegaamada yacni magacyo kala duwan baa kolba la sheegayey dadkii beerihii deegaankaa deganaa ay ku kala saxeexdeen heshiisya iyo wax caynkaas qodobadii shalay ay soo saarteenna kuma jirin wax cambaarayna iyo taageero midnaba isla soo qaadeen arrinka isaga
haddaanan khaldanayn maxay ahayd anuu meelaad wax ka akriday imology garan maaye press releaseka markii aanu samaynay ee la hadlayey si weyn oo weyn oo weyn oo macno badan oo faahfaahin leh baanu uga hadalnay haddii mikeliya qodobka qodob kamida buu ahaa haddii qoraalka maxay ahaydtay uu qalin ka booday anigu garan maayo haddii mikeleya waayo waxaan ogaa press releasekaan fadhiyayo wixii aanu ka akriyeynay baan ogaa haddii qoraalku maxay wax ka boodeen haddii mikeleya waa waa erer xagga bahalkaa laakiin waanu ka wada hadalnay waa ka soo saaray waa haddii midkeeda leeyahay mashkaladaha ugu weyn ee ugu culus aanu haddii midkeeda leeyahay inaanu ka hortagno aanu diyaarka u nahay beesha maxay ahaaytay ama shirka ama shirka awrboogees ka dhacay waynu ognahay inuusan represent garaynaynin beesha degta ama ay lahaayeen waynu degnaa hadday dhaqan noqotana madaxii dhaqanka ee ugu sarreeyey ilaahay maxay ahaaytay caafimaad ha siiye oo dee xanuun u jooga aynu ognahay abudabi xanuun u joogaa waa ka sida waafiga ah ee maxay ahaydtay aan waxna dhimin waxna dhaafin uu uga hadlay hadday tahay bulsho weyntana bulsho weyntii haddii alla kuusaba ogol yahay waa kuwa dareenkoodii ku muujiyey isla iyadoo shirku socdo lagama waayo bini aadamka lagama waayo bini aadamka afar saddex shan qof oo inta haddii didkeeda leeyahay waynu naqaanaa farsamooyinka ay adeegsadaan maamulada hareeraha naga xiga ee dhibaha loogu waaweyni haddii midka leeyahay dadka lagama waayo dad haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa barnaamij la marsado laakiin wax beeshaasi ay diyaar u tahayna maaha wax suuragal ah inay ka dhacdaana ma aha diyaarna uma nihin sifihii kasta sifihii kasta ayaan uga hort uga hortegi karaynana waa kaga hortegeyna waad umahadsan tahay barnaamijka gabagabadiisa waynu ku jirnaa mudane madaxweyne waxaana ku siinayaa fursad dadweyne soomaaliyeed baa ku dhegaysanaya oo dhowr boqol kor u dhaafaya adduunka dacaladiisa kaga jira ayna qayb ka yihiin dadweynaha bulshada reer khaatumana ay qayb ka yihiin waa maxay kelmadda aad doonaysa inaad baahaysaa maanta kelmadda aan doonaya ayaan baahayaa midana soomaali weyn bay khusaysaa midana beesha reer khaatumay khusaysaa beesha reer khaatumaan ku horeeyo waxaan leeyahay beesha reer khaatuma haddii bikeeda leeyahay geedi baa lagu jiraa maanta ama mid innaga inoo gaara ah ama mid soomaali weyn aynu la wadaagnaah waxaa fiican oo ila qurux badan in haddii midkeeda leeyahay geediga sidaynu reeraha meesha aynu rabno u gaadhsiin lahayn hadda ogoobey haddii midkeeda leeyahay nolosha tantaala ama innaga waxa ama madciga aynu ku jiraa ee inoo gaarka ean ummadda soomaaliyeed inala wadaagin mid one two tree ku dhammaanaya maaha haddaan samir loola iman haddaan wadajir loola iman haddaan khaldamo oo hoggaanku khaldamo in la saxo aan lala iman haddaan maxay ahaydee maskax iyo muruqba la midayn oo inta la buulgareeyo ujeedka aynu leenahay dadku malaa'ig maaha oo madaxda aynu doorannaa ma aha malaa'ig ku khalad bay yeelan karaan haddaynan sixin ee aynu isla soo taagno un haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa aynu dabada laad kaga tiidnayo ka baxayna aynu sida samayno haddii alla kuusaba waxba inoo soconaye midnibaynu wax ku hagi karaa midnibaynu ujeedooyinka aynu leenahay aynu ku gaari karaa aynu danteena meel ugu soo wada jirsano misaal yar baan idin siinaya mashruuca ka masalan xildhibaanada soo doorashadeeda annagu waxaanu istusnay niman baa maanta isoo weydiiyey oo igu yidhi maxay ahayd waxaa noo muuqatay intiina meesha joogtaaba inaad wax wada doonayseen haddaan wax wada doono horta mamakaan ilain dadba waxba wada doonayaaye ma makaanu dad ku soo dhejin laakiin aan runta idinka sheege anagu waxaanu doonaynaa maaha individual intayda meesha tiri kuraasi ay doonayeen ciddii doonaysaaba ha qaadatee horta inaanu kuraasida tan iyo cidda meesha nagu matalaya inaanu anagu taladeeda inaanu yeelano haddaanu nahay meesha khatima degta cid allaale iyo ciddii doonaysaaba ha kusoo baxdee marka inaynu taa ka wada shaqayno oo geediga aynu dagaalka aynu kula jirno haddii idinkeeda leeyahay qoladan argeyso joogtay maxay ahayd inaga jirta galbeedka inaga jirta dagaalka aynu kula jiro aynu meel uga soo wada jeesano oo aynu joojino haddii bikale balaga yara laysu lolaye maxay ahayd haddii alla kuusama ogol yahay muxuu ahaa kamarada un maalintaa lagaaga muraad leeyahay kamarada un inta lagu horkeeno lagaaga waxaysanaya kadibna haddii bilkeeda leeyahay liin inta dhexdii laga cunay la tuuray aada noqonayso inaynu joojino oo dadkeenna ku adfays gareeno oo qurbajoogtu waxay ku leeyihiin cunayskooda iyo miisaankooday ku leeyihiin meelaha gudaha joogeen ay arrinkaas sameeyaan inay ka qayb qaataan oo si wanaagsan oo maskax iyo muruqba uga qayb qaataan dagaalada ama dhibaatooyinka ka dhex socda inaga dhexdeenna beelaheenna sida dhakayn sida taleex haddii midkeeda leeyahay inaynan dabka ku afuufin inagu haddaynu qurbajoog nahay aynu haddii alla kuusawa ogol yahay ka wada qayb qaadano oo meel uga soo wada jisano sidaynu dababka layna dhex dhigay aynu haddii midkeeda umadayn lahay ummadda soomaaliyeedna waxaan kaga baxaya aan leeyahay soomaaliya haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa hadday bakeeri burburo baynu nahay dib baynu isugu soo kabanaynaa mashkalad baa jirta iminka laynagu sameeyey qarannimadii soomaaliyeed furtadaa dhulka loogu dhuftay waxaa layna sameey ingiriiska berigii hore wuxuu odhan jiray falsafadii ahayd qayb iyo xukun laakiin reer hebel iyo reer hebel xaggaasa udhexeeya haddii bikala leeyahay ayuu odhan jiray maanta waxaa la sameeyey waan ku dhiigranayaaye qabiilkii oo layidhi dawladaad tihiin oo hub la siiyey oo layidhi dhaqaalaad qaadanaysa oo ujeedka keliya uu yahay qabiilka kale ay deriska ay yihiin inuu ku jeesto waxaa la sameeyey in qowmiyad soomaaliyeed aan haddii bidkeeda leeyahay cidi ka hadlin anugu waxaan odhan lahaa oo ummadda soomaaliyeed kula talinaya war sidii ay qowmiyad soomaaliyeed ku soo noqoto oo aynu beledan iyo baaskan iyo four point fiveka kan iyo lixdan qabiile layidhi dawladaad tihiin oo cidda ay isu tuursanayaan waxa weeyaan waa iyaga qolba waa qolada ay deriska la tahay war sidii aynu uga bixi lahayn haddaad tihiin waxgaradkii soomaaliyeed muxuu ahaa ee ka damqan lahaa waxa kan ilmaadeerayaal sidii taa loo soo celin lahaa waktigay doontaba haynagu qaadatee yaa rajadeedu inaga gabine oo aynan isu dhiibin qaybintan iyo qolqolka laynoo kala sameeya baan ohan lahaa aada iyo aadna waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabilahi tawfiiq وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته هذه يا بعض المغتر تهي دقيت ترى شحن كسو قبلنا ورئيسي ما أنت الله يلني مدحوني هوري ما ملك خاتم مدن محمد يوسف جامع عند الشيل وتفرق تلفون كان كلتي سنة سوى شو مقالة نيوروب وحايدين غادي ورئيسي كان يبقى فرحان أحمد نور أنت ورئيسي كان مدلا مدن كل مدن دقيت تيال دمانتي وحان لكي تجينا سيدا إيو نبات قلبي